Dabkan ayaa waxa uu habeen hore ka kacay halka loo yaqaano hanta dheer ee ku taala degmada Daynile magaalada Muqdisho. Ilaa toban guri oo la degnaa ayuu dabka basbeeliyey iyada oo uu dabku geystay khasaare hantiyeed waxaana la soo warinayaa in dabka uu koronto ka dhashay qaar ka mid ah milkiilayaasha guryaha gubtay iyo dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyaga oo xusay in qolyaha dabdamiska oo soo daahay ayaa sababtay in uu dabku baaho
dariiqa dadka jooga afkaygaa furtay waa waray war soo gaaray yaa muslimihay dadaa ii yimid dadaa alaabta ii soo bixbixiyey qaar intii alaabta la bixbixinaya dabkii aa wada qabsaday gurigii wada gaaray maya wax gurigoodo kaleeto nooma imaanin markii gurigii guryaha iyaga ay baseen afartaa guri markay baseen aa gurmadku yimid musiibo weyn ayaa halkan ka dhacday oo ilaah subxaana watacaala uu qadaray alxamdulilah wax nafa kuma goyn laakiin khasaaro maaliyad oo jirta marka ilaah subxana watacaala waa ku mahadsan wax ilaahay noo keena waa ku qanacsannaha qadarta waa ku qanacsannahay gabadha wax ka gubteen guriga iyo dukaanka waa walaashayga weyn dibka ani bareyska ila tahay kale ani markaas weli haysta arkay oo derbiga jiingadda dhan gubanayso dukaankana ma ahayn markaas guriga dukaankaas ku dheganaa markaas soo carro dukaanka derbiga dadka dukaanka iga soo horeeyaaba gurmidka waa inoo imaaday marka dukaankayga iyo gurigayga waa baabaceen iyo harqaan igu dheganaa dukaankan kaloo weyn hadda dhex taagan maamada kale igu dheganeed kadib xaafadaha ugu gudbay adigu saddex qoys marka xaafadaha sii maraayo ee imaaday gurmidka intiba waa wacaynay laakiin hadda xaafadaha meelaha dheer dheer ay nagu dheheen markay noo imaadeen dabkana waxay ka dhamiyeen intii kale laakiin adiga qiyaas ahaan aniga markan saddexda dukaan laga soo tago saddex guri oo kala tagaan oga saddexda labada dukaanna laba guri aan leenahay oo dukaamada ku dheganaa
maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalooyin ka mid ah gobollada dalka ka kacay dab qaarkood sababay khasaare nafeed